magacayga waxaa la yidhaha axmed igas urshow oo waxaana joogaa meel degmada oo gobolka jowr warnida hoos tagta oo degmada la yidhaha aadibaal furunta aa joogaa howlgaladii manduulka ciidanka oo la yidhaha axmed igas urshow magacaygu ku wardheeryahay howlgaladii al-shabaab aa kula jufnay aana meeshaas ka wadnaa marka ciidanku waa macawisleyda soo ma macawisley waaye macawisley waaye marka nin uu beri adiga dhowr toddobaad ka hor mar aan waraysi sidaan kula yeeshay oo aan halkaasi idinkugu soo boohday waxaad wadeen howlgallo muuqda marka iminka howlgalladu waa sidee toddobaadyadii ugu dambeeyey ma jiraan howlgallo muuqda oo aad sabaab ku xagildaaciseen oo aad xusi karto maya howlgaladii waa sii wadnaa oo muuqday haddana waa sii lamalaabnay ciidamadii waa soo tayadii waa soo barteen waana sii lamalaabnay hadda jubtaan ku jirnaa oo maaragtay kia maaragtay meel agtaynaa soo galay haddana waan daadow haynaa howlgallo badan oo guri iyo maaragtay iyo howlo iyo meelo ay deganaayeen ah maaragtay kala wareegnaa jira haddana waa ku wadnaaho maaragtay waa sii lamalaabo haynaa meelaha aad kala wareegteen maxay ahaayeen noo sheeg bal meelaha kala wareegno fadhiisimo oo meesha xagirii agtaana kuwa jabadaa joogeen waa kala wareegnay waa ka qaxeen aadi baalay ku shubmeen haddana meel guula la yidhaaho degmada hoos tagtoo tuulo guula la yidhaahay ciidanku soo geesigeliyeen si xooga u joogaa saasaa xogta ku helo wayna marka idinku markii aad bilowdeen hawshan iska caabinta maleeshiyaadka al-shabaab ah dadka deegaanka gaar ahaan dhallinyaradu ma fahmeen hawsha aad haysaan qiimaheeda oo ma hesheen rag idinku soo biiro cusub si fiican aad aad bay way u fahmeen aad aad bay u fahmeen dad badanaa jiro nafsiga maal nagu soo biir nagu nagula soo biirayaa jira si fiican u fahmeen soo dhaweyn badanaa shacabka ka haysanaa nimankan khawaarijda diinta islaamka ka gudbay si toosaa loo nacay wax maaragtaa dagaa iyo maaragtaa madaxweyne unba maaragtaa xafun dawladaha lagu rabana ma jiraan in lala dagaalamo oo diinta loo dagaalamo kitaabka ilahi la difaaco intaasoo dadku iskugu soo dhacay shacab iyo iyo maaragtaa macausliba laakiin waxaa la sheegaa raggiinan macawisleyda ah in maleeshiyaadka al-shabaab markii aad noqoteen inaad iska caabisaan maleeshiyaadkaasi ee iyaguna bilaabeen inay ehelkiina iyo waalidiintiina iyo xoolihiina iyo hantidiina ay dhibaato u geystaan arrintaasi ma jirtaa waa jirtaa dadka waayeelada oo abootayaal amba ababa amba fig noo galay ay xidhaan asay ku cayaaraan asay si toos ugu dheelaan macnaha ninka dadkayna ciidankaa oo dagaalku kala dhexeeyo na beegsamayaan maaragtay oo maarata ninka cadowgaahu inuu maarata cadowga raadiyaa la rabaa laakiin nimanku waana si xumo fool xumo diini aan haysano kitaab cilan haysto buug ummadda ilaahay ku dhacow haya oo awl diin ugu soo gala haddana diintii maaragtay adar xumu dhigo diinba meesha ayna aanin marka dadka masaakiinyaalaha u xiran waktiyaal degmada aadi baanay ku xiran yihiin awooddayna intay ka gaarta inaan ka qabanana un maaragtay oo suulkaynu dambeena inaan waa ku tala jirno insha allah hadii la yidhaah warar kale waxay sheegeen in maleeshiyaadka al-shabaab ay aagga aad ku toosantihiin ay ka maataan xilliyada habeenkii arrintaasi ma cabsi ay idinka qabaanba mise dhibaatooyin kalaa jira aad iyo aad ay uga maataan habeenkii aninkaaba fadhiisa ka hor tagna oo degna oo nimaada oo qabanna waa weynaa maalintiina uu kaa soo dega marka aninka gawaarimo wadano dad waxaa nahay jabhada oo dhulka ku jira habeenkii dhibkaasan ukaa ku hayna aninkay naga cabsanaya maahan aninku dhibaato kaloo maaratay xaasna u magaysano waa dhaleeno xaaska hor waa naqaan ilmahooda waa naqaan xoolahooda waa naqaan waxhooyadoor waa naqaan ahaladaas waxu magaysano laakiin cadowgaasina maarata meesha ku aragno aan jarjarno waa naga dhexaysaa marka arrintan raje intee ayaad ka qabtaa in aad ku guulaysan doontaan oo dadku fahmi doonaan maleeshiyaadkaas al-shabaabna oo dhibaatada fara badan ummadda ku haya aada aaggiina ka sifaysaan
maalmaha fooda nagu soo haya oon dheerayna fooda nagu soo haya insha allah haddii ilaaha yidhaah waxaan rabnaa inaan ka guulaysano oo hadda tuuladaa ka haysano oo ciidanka noo soo geliyon ka qabsanay inaan lamalaabno oo ilaa awoodaynu hadda intii hore uma dhowo si aadi aada xag dawladeed iyo xag shacabba si fiicana maaragtay maarata si fiicana u guulaysanay guusha waxaa niyadda u sheeganoo haynaa inaad maalmaha soo socda tuulada hadda ay joogaan u guulana ay aqabad kala kulmaan marka ilaahay hadda meelo aad kala wareegteen ma jirtaa waxaa jira meel la yidhaha xagarey oo jafka ay joogaan kuwa jabhada aa ku galnay waana ka raacnay daarsalaam baa ka raacnay shuruudin badan oo kala wareegnaa jira caani guriyadeyna ku hoga karinay ka baxeen meesha la yidhaha guulare hadda joogaan iyo aaday baa kama sukeen marka odayaasha iyo waxgaradka deegaanku arrintan aad wadaan fahm caynkee ayay ka haystaan aad iyo aaday maarata macluumaad noolasoo xiriiriyaan aad iyo aadayna maarata noo garab taagan yihiin ee waa maarata dadku shabaab u dhex jiro aho maarata macluumaad kasoo bana laakiin shacabku iyo akhyaarta waxgarada iyo culimadiinku qofkasta waxay kari karto maarata amba afka amba qur-aanka ilaahay garabka inay kala taaganta ciidan baa tihiin duurkaad ku jirtaan waxaad u baahan tihiin dhaawaca meelaad ku daawaysataan iyo saad iyo hub iyo arrintaasi ma ka tababashaysateen ma heshaan wax oo oo taageero ah saanidaana iyo caafimaadkayna iyo maaragtay adiga maaragtay wixii ku mida oo maaragtay ciidanku u baahan yahay unba qoraga ah unba dhiig joojin wax kasta waa nooku haddana waa rajaynaynaa oo allah diilayna wixii oo maaragta dhammaytira marka xog ma ka haysaan iyaga dhexdooda xilliyada habeenka iyo aagaad ku aadantihiin cid idinkaaga soo waranto sirdoona ma leedihiin si fiican si fiican si fiican howlgallo way kamid yahay dadkaas dad oo naxariistii kamid a waaye laakiin oo maaragtay la- la- lala arki doonin lala arkayn oo magaciisa iyo howlihiisa aan la sheegi doonin oo cadowgu yaa habeenka kusoo guuraynaya ama nin kusoo guuraynaya habeenkii aan ku guuraynayna marka ninku marka uu sirdaho meesha joogo amba nabad sugud yahay amba uu shaqo ciidan haayo in la fahmo siyaasadiis lama rabo marka meelaha aad ka sifayseen hadda yaa gacanta ku haya meelaha ka shaqeeya waa banaan tahay waa banaan tahay aninkaa dadka joogno ku dhow oo degan hadda meesha anigu rugaa degna malihin laakiin aninkaa joogno hadda meesha ah idinku meelaha ay tuulooyinka aad ka saarteen meel dibadda ka aad joogtaan iyagana ma joogaan soo ma si fiican si fiican dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya ee een, aragtidiina taageersan ee al-shabaab ka soo horjeeda een, maxaad kula talin lahayd gaar ahaan maamulka shabeellada dhexe waxaa ugu baaqi lahay dadka Soomaaliyeed oo islaama oo ilaahay ku dhashay oo ku dhaqma waxaa ugu baaqi lahay inaan garabka ka qabsano oo cadowgaasi la dirirno oo jihaadkii sabiilillahi garabkiisa ka qabsano oo hubiyo saanad iyo maaragtay xagga tafaasiirka la isticmaal ay maaragtay nala soo garab tagaan cid kasta dal ha joogto dibad ha joogto cadowgaa Soomaaliyeed oo Soomaaliya loo soo diray oo gaaladii la sheegi jiray gaal waa ka jahiliyiin waxyima dhimina ka daran oo diinta saafka kusoo dugaalay inaan iska garabsano intaasaa u diri lahay fariimo marka shakhsiyan adiga axmed dhegayaa lagu yidhaahdaa waxaad ka mid tahay macawisleyda een, dhibaatadii ugu ba'need ee maleeshiyaadka al-shabaab ay kugu geysteen mid iyo laba dhibaatadii ugu baaneed ee maleeshiyada al-shabaab ay geysteen ummadda soomaalida u geysteen aniga shaksiyan markaa hadda kaaga hadlaayo nimankaas khawaarida waa ugu yarahay gacana way ga jibiyeen ilaahay wayga soo badbaadiyey naftiidi waa usoo dhigteen maalkii waa burburiyeen waxaa waaye hub iyo maalay iga qabaan waxaa igu igu kalifay ayna diin ayna weynayn nimanka islaama ayna ahayn inaan ku dhimo ambaad dulaa iga goonaatay marka aniga axmed intaasaa kala soo kor marka hadda raggiyaa kaala jooga
ragga waa badanna waa badanna odayaa ila jiro oo oo maaragtay ciidanka samida dad oo dhallinyaradiyaa ila jira kulli waaba joogna iyagana ku jirtaaba muxudiinaa la yidhaha ma muxudiin kula joogaa Mu- muxudiin nuur garabkii uu tagay iigu dhiib iigu dhiib haa waa aniga way ka waxaan kuu sheegayaa dadkaas cadowga oo na heesta sida waxorugu ugu sheegaba oo aad hadda ka maqlaysay Sax.
Eh, waxaan kuu sheegayaa dadkaas cadowga oo dalka iyo diinta iyo dugsidii iyo een, ulumadii iyo een, macalimiinta iyo shiiqdii intaas soo barakaeeyey oo aanu duulaha ku nahay in garabna loo siiyo oon wax nala qabatiin oo adduun aan codsahayna oo wax nagala qabto oo oo madaxweyne ha noqdo cidda uu doono ha noqdee in dadkaas loo garab taago amba hub amba eh, amba eh, risaas amba xoog intaas noogu soo eh, kaalmeeyo aan doonayna een muxudiinow een macawisleydan aad ka mid tahay mar dhow ayay soo muuqdeen marka een ilaa markii aad aasisteen ilaa ay hadda ma muuqdaan wax horukac ood samayseen oo aad maleeshiyaadka al-shabaab een een howlgallada aad ka wadaan ku een dhabar jebiseen dhulka fadhiba kama hayno anigu haddii la- sa- saacad walba saacad walba haddii weeraraan ku haynaa tabartaan ugu yaroo maalin cadaaran wanaanka uu soo qaadi karin maahan oo ciidanka iyo xooggaa weli nagu yare maba ka hoyana kamana hergalno Eh, haddaan nimaadana een haddii een, ma hoyano dhufays baan ku jirnaa anigu inaan cadowgaas isu garab qabsano aan go-aan keena qaadanay intii wax naga dambeeyaanna inaan eh, habadka noogu dambeeya wato amba kuusha ka gaaro amba uu ku dhinto intaasaan go-aan keena qaado een muxudiinow bari dhoweed mar aan ku waraystay waxaad ii sheegtay in ay wiilkaaga keen ku dhaheen een waxaan kuu sheegayaa dadkaas dadka horta diinta haddii la yidhaah dadka macalimeynaya iyo dadki shiiqahay iyo dadki kutaabahay iyo dugsidii iyo kutubtii intaas deli ku dhaareen oo hal faniinay ee, intii socakarta waa ka faniintay intii aanba kutuba ambase een dugsigana debay ku qabtay oo dugsiyada qur-aanka ee ardadu een qur-aan ka bartaan ma- ma gubayaan dugsigiina ayagu ayaa wax kuridaynana dadka wax kubaraya debay ku qabtay Ee, markaas anagana waxaan kuu sheegaynaa dadki ee, dadka hadda ayaga intii soo barakacisay maalkayga waa qabaanoo een, waxay gubeen wax badan oo guryahay ay gubeen xooliya aan lahayn oo ku dhaqmi jira gacantay ku dhiganoo horey u qabaan intay ambage oo u lahaayeen amba iri lahaayeen sidaasay u qabaan laakiin dhibaatada ay soo bixisay ee, canugaas la- ee, ee, canugaas hunkiis waa haa marka een canugii hadda ma kuu badqabaa iyo een xaaska iyo carruurta inti kale dadku waa inaba qabiya canugaa kala soo cararada gadaashiisa waxaan eh, difaaca ka taagana waa asigi een, oo da- dagaalkaas ugu kallifay waa iga nabad qabyaa ilmihi waa ka heestaa igama qabaan gadaashadana difaacan ka taaganahay waxaan weerarka kula celcelinahayna meeshaabay kugu burahayana iyada kusoo dabakacen intaas waay marka een, rag cusub iyo oo sidaadoo kale fikirkaas qaatay oo go'aansaday inay iska celiyaan shabaab oo idinku soo biira ma jiraan maalin walba maalin walba habadaan loo yimaad amba labaa noo timaa marka een, maxaad is leedahay muxudiin nuurow haddii hawshan ay sii socoto macawisleydu in ay awood fiican noqon karto ee ay shabaab meesha ka saari karto sida igala muuqata oy hadda s- ma- markaa anaka markaan mugayna hore waa yarayn wax gaabanaan ahayn afar iyo shan aan ku bilownay haddana waa siyaa-idaan naqanay waa badanahay maalinkaan ugu yarno labaa noo timaad amba saddexaa noo timaad amba xabadaa noo yimaad ee, gadadka ee nala shaqaynaya oo wadanka noo jirana dad saa-ida waaye marka inaan gurga gaarayna ilata
marka een, dadka deegaanka een, een, xiriir mala leedihiin oo oo oo oo xogaha ma idiin soo sheegaan haddayna noo sheegin maba noolaanahayn haddayna noo sheegin oo inaan wax nala qabanayn meelaan ka bilowno ma naqaan waddaday cawada ku jiraan ma naqaan hadday soo kordhaan iyo hadday hoos u yaraadaanba oy gadaan iyo degmadu noqdaan ee dadaa nooga nooga shaqeeya dadkaas hebel dhihi mayno waa dad sida anuka macaawisleeya dad badanoo abashacdooli amba hubaysanaa nagala shaqeeya